waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali iyadoo puntland ay tahay dowlad goboleedkii ugu horeeyey ee laga hirgeliyo dalka soomaaliya kadib burburkii dowladdii dhexe kii laguna tilmaamo hooyada federaalka ayaan haddana maamul goboleedkaasi weli aan ka hirgelin nidaamka xisbiyada badan si looga gudbo qaabka qabaliga ah ee ay dhammaanba maamulada dalka iyo xitaa dowladda dhexe ee soomaaliya ay ku dhisan tahay waxaana jirtay dadaal lagu doonayey in puntland ay hormuud u noqoto mar kale hirgelinta habka doorashada xisbiyada ku dhisan iyadoona la xusuusto in xukuumaddii uu hogaaminayey cabdiraxmaan sheekh maxamuud farowle oo iminka senatarkaah dowladda federaalk soomaaliya iskuday ay ku doonaysay hirgelinta nidaamka xisbiyada badan uu noqday mid aan miro dhalin magaalada garoowe ee xarunta u ah dowlad goboleedka puntland waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo ururada bulshada rayidka iyo guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka puntland ay ka qayb galeen waxaana looga tashanayay sidii loosii ambaqaadi lahaa dhismaha nidaamka xisbiyada badan iyo doorashooyinka soo socda markuu xilka ka dhammaado xukuumadda iminka jirta ee uu hogaamiyo barfaysal cabduli maxamed cali gaas waxaana halkaasi looga dhawaaqay urur cusub oo loogu magacdaray ummadda kaasi oo la sheegay inuu yahay urur siyaasa u xoobsiiban doona xisbi sida uu fafaahiyey cabdirashiid maxamed cali oo gudoomiye ka ah ururkan cusub ee lagu dhawaaqay waxaan rabaa in okeshikan uga faa'iidaysto maadaama aad ka wada hadlayseen sidii loo samayn lahaa ururo mustaqbaloo kana noqdaa xisbiyo waxaan rabaa inaan inla wadaago maanta in aniga iyo raggaan ku jirno inaan ku dhawaaq inla qaybsanayno inuu jiro inaan ku dhawaaqno urur siyaasadeed raba inuu ka howlgalo puntland iyo soomaaliyaba ururkaas waxaan rabaa inaan inla qaybsado inkastuu curdin yahay inaan inla qaybsado magaciisa waa ururka ummadda afka ingiriiska wuxuu noqonayaa the nationis party afar arrimood baa u ah aasaaska mustaqbalka uu rabo inuu ku soo kordhiyo puntland iyo soomaaliyaba waa ah siyaasad degan dhaqaalo degan mulatari degan oo hubka dadka laga dhigo micnaha mulatari stable ah iyo dad isku xiran wadahadal iyo reconciliationna ku wada noolaada cidda loo ogol yahay inay ururkaasi ku biirto waxyaabaha uu hiigsanayo mustaqbalka iyo waxyaabaha ka mamnuuca ah gudaha ururkaasi ayuu sidoo kale sharaxay hormuudka ururkaasi cusub marka xisbiga ummadda wuxuu rabaa inuu tartamo heer degmo heer mataqaanaa dowlad goboleed iyo heer federaal ururkan wuxuu qaraami doonaa arrimaha hadda ad idinku weydiinayseen oo ah free fair and inclusive election waxaan rabaa inaan inla qaybsado yaa waxaa laga yaaba inay isdhahdaan yaa xisbigan ka mid noqon karaa qof kasta oo soomaaliyeed uusan u diideen sharciga dalku waa ka mid buu noqonaya sababtaa constitution baan leenahay constitutionkaasaana buu waafaqsan yahay wixii constitutionku diido ururkaasi constitutionku waa constitutional institution waxyaalaha aanan xiisayna waxaa kamid ururka iyaga ka madnuuc ah inaannu dadka cayno aflagaadha waa naga madnuuc qabiil waa naga madnuuc gobolaysi waa naga madnuuc khilaaf waa naga madnuuc in wakhti gaaban wax lagu gaaro haddii lagu gaari waayana fawdo la sameey waa naga madnuuc mustaqbal dheer baan leenahay gudoomiyaha ururkan cusub waxa ugu dambayntii soo jeediyey talooyin iyo fariin ku aadan sida muhiimaddu ay u tahay in bulshadu ay isbeddel u dhaqaaqdo iyada oo aysan wax baqdina ka muuqan sidoo kalena heedaha dowladda puntland ayuu ugu baaqay inay samaysan karaan xisbiyo siyaasadeed fartiinta aan raba inaan idinla wadaago aan dadka soomaaliyeed aan dadka reer puntland aan la wadaaga iyo idinkaba waxay tahay waxaan u baahannahay inaan hore u dhaqaaqno we need to move forward sagaal iyo toban sano ma joogi karno meesha aynu hadda joogno sagaal iyo toban sanoo kale baqdinta waxayna ku reebaysaa inayna meel aadin waa inaannu baqdinta ka gudubnaa guushuna waxay ku jirtaa waxaynu ka baqayno barnaamijkan oo maanta isugu timaadeen iyo guddiguna hawsha ay wadaan waxaan leenahay waa inuu noqdaa mid feerah oo cadaalad ah dadkoo dhan ay ka wada qayb galaan kuna dhaca si walaaltinimo iyo wada noolaasho oo nabadgelyo ku jirto maaha kan maanta imaanaya ama qabiil ku imaanaya ama xisbi ku imaanaya waa islu inagii waay fartiinta kaloo aan raba inaan idinka iyo dowladda iyo waaba fadhidaa dowladdii iyo gruubka iyo kutib baagba u diraba iyo ummadda o dhan ba u diro dowladdu xisbi waa samaysan kartaa xukuumadda laakiin xisbigaas waxaan rabaa inaan fartiintaa diro wuxuu noqonayaa keliya mid ay ka qaybgeli karaan golaha wasiirada maadaama yihiin golo siyaasadeed iyo golaha baarlamaanka laakiin wixii ka hooseeya kama mid noqon karaan guddiguna hawshaas iyagaa mas-uulka ah in dowladdu fuliso sharciguna shaqeeya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka kumeel gaarka ah ee puntland cabdiraxmaan diriye shuuqe oo madasha ka hadlay ayaa soo dhoweeyey ururkani cusub islamarkaana sheegay in guddigoodu ay urur u aqoonsanayaan marka lasoo buuxiyo shuruudaha laga doonayo ururkaasi si uu ugu gudbo xisbi siyaasadeed ayna kala shaqayn doonaan dhammaystirka hawshaasi waxaan marlabaad u soo istaagay ee, marka koowaad ee, dhawaaqa dheer oo ee, cabdirashiid maxamed uu na- halkan markhaantiga inooga dhigay waa- waan soo dhowaynaynaa ee, ka guddi ahaan ee, annagu laakiin guddi ahaan waxaanu urur u aqoonsanahay ururku markuu noo buuxiyo shuruudaha laga doonayo shuruudaha laga rabaa shuruudahaas markuu buuxiyo baanu ururu aqoonsannahay Ee, waxaanu xisbi u gudbi karaa isagana markii shuruudaha laga rabo maxay hayto uu- uu uu- uu buuxiyo Ee, laakiin cabdirashiid waa bilow fiican waxa dhimanna waa isla dhammaystiraynaa waana ku soo dhowaynaynaa inta kalena waxaanu ee, tusaale ay u noqonaysaa ku dhiirasho bay u noqonaysaa tusaale wanaagsan intaasaan ugu noqday waa mahadsantihin si kastaba ururkani ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee looga dhawaaqo puntland tan iyo sannaddii kii waxaana xusid mudan in madaxweynaha maamulkaasi brofesor cabduli maxamed cali gaas xilligii ololihiisii doorashada iyo kadib inuu ballan qaaday inuu hirgelin doono nidaamka xisbiyada badan
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali